أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon dowladda silibyadda ah ee maraykanka ayaa ka soo horjeesatay qaraar uu urur gaaleedka qaramada midoobay ku qiimeeyey maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad gabagaba u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay walaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtad xasan gurguurte uu boobayo hantida dadka soomaaliyeed dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka digay in cudur ka dilaacay gobollada qaadka lagu beero ee dalkaasi kenya uu si fudud ku soo gaari karo dalkeenna muslimka ee soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay multaqa ballaaran oo lagu qabtay degmadaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu door karoona haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran dowladda silibyadda ah ee maraykanka ayaa ka soo horjeesatay qaraar uu urur gaaleedka qaramada midoobay ku qiimeeyey maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda sanadka maraykanka gaalka lagu magacaabo jim rich ayaa si weyn kaga horyimid qoraalkii lagu qeybiyey sida kufriga caalamiga ah u qaybsanayo maalgelinta eyusum oo ah isbahaysi cusub oo lagu bedelay atmis xilli sidan oo kale uu qaraarkaasi u diiday urur gaaleedka midooda yurub gaalkan ayaa ku dooday in qaraarka golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay uu keeni doono in maraykanka lagu xiro waajibaad maalgelin oo joogto ah taasoo uu sheegay in ugu dambeyn ay culays ku noqon doonto canshuur bixiyaasha maraykanka wuxuu tilmaamay in maraykanka uu ku tacbiyo tiir beelay maalgelinta howlgalka ay kufaarta afrikaantu kaga jiraan soomaaliya lacago balaayin dollar ahna uu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shabaabul mujaahidiin sidaa daraaddeedna aysan wax natiijo ah ka soo bixin maraykanku wuxuu bixiyey lacag aad u badan balse horumarka laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka socda soomaaliya waa mid yar ayuu yiri riich oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka maraykanka warka ka soo baxay mas-uulkan ka tirsan maamulka dowladda silbiyadda maraykanka ayaa kusoo beegmaya xili dhowaan urur gaaleedka midooda yurub oo ah kan ugu weyn ee dhaqaalaha ku bixin jiray murtasaqada afrikaanta ee duulaanka silbiga ku joogta soomaaliya uu ku dhawaaqay inuusan awoodin bixinta dhaqaalaha ku baxaya isbahaysiga ayusom isagoo soo jeeday inaan keligiisa lagu eegan maalgelinta ee culayska lala qaybsado weliba isagoo si cad a u sheegay in loo baahan yahay in si cadaalad a loo qaybsado dhaqaalaha dowladda maraykanka ayaa horey u diiday inay ka mid noqoto dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta sidoo kalena waxaa loogu yeero beesha gaalada caalamka ayaa ka cagajiidaysa bixinta dhaqaalaha dhankeeda ku soo aaday arrimahan la isku geeyey ayaa mugdi gelinaya mustaqbalka howlgalkan aan cagaha badan ku taagnayn ee loo bixiyey eyusom shukran aqoona abusheyba faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe tafaasiishan ayaa laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkii shalay lagu dilay afar iyo toban murtad oo saddex saraakiil ay tahay waxaana saraakiisha dagaalka lagu dilay ku jira sarkaal ka tirsanaa murtadiinta danab kaas oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay sagaal murtad dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu xalay gudaha magaalada baydhabo qarax kula beegsadeen maleeshiyaad riddada ka tirsan waxaana jira khasaare murtadiintaas ka soo gaaray qaraxaas mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabad gabagaba u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga walaalkan cabdulahaab bukhaari ayaa warkaas inoo eegaya munaasabadan oo ahayd mid si aad ah loo soo abaabulay ayaa ka qabsoontay hoolka cusub ee markaska khadiija bintu khuweylid ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo culimo oo qaarkood meelo dhaadheer safarro uga soo galay si ay uga qayb galaan munaasabadan dowradan oo munaasabadeeda gabagabada loo fadhiyo ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiyallaahu canhu waxaana loo qabtay qaar ka mid ah wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah dowradan abaabulkeeda iyo hal abuurkeeda waxaa lahaa sheekh maxamed miro jaamac taqabalahullaah kaas oo goobjoog ka ahaa munaasabadii furitaankeeda ugu horrayn waxaa dowradan kelimad ka jeediyey maamulihii dowrada ahaana mid ka mid ah macallimiintii dowrada bixinayay
معهد معاوية ابن أبي سفيان هذا الجبل الأشم صحابي دليل هذا أن تعريفنا وقتنا أن لوهيني لباتن سنة والي لباتن سنة خليفة المسلمين أها يا ماحة الأمة قاعدة وبالذات وحكوة جهنية هي ولاد سيجارة هانيت هدين نقول لها التعديد إعداد يهدون نقول لها التأهيل لوضعه هدفك يولجيدو سعينا أيانا قار كم دواتن قرن وإنه قوم مهمسان تهي in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo wulaada ah ka shaqeeya walaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadba meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro mas-uuliyiintii munaasabadan kasoo qaybgalkeeda safarada dhaadheer u soo galay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo isagana munaasabadda kelimadii ku habboonayd ka jeediyey jazaakum ullahu khayran waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhoweynaynaa annagoo ah wilaadda wilaayaadka islaamka koley hadda rag badanaa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhowaynaynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktaba siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran ilaahay miisaankiin xasanaadka idinku kabo dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay farxadna allah kala kulmiyo cilmi iyo camal allah kala kulmiyo shaqo horu kacda allah kala kulmiyo dunuubtoodu dhaafo allah kala kulmiyo wixii ay mataqaanaa tabayaan oo dhan oo ilaahay uu ahaysiiyo oo u hagaajiya allah kala kulmiyo nasriga islaamka allah kala kulmiyo iyo guusha islaamka kuwii horyeela allah ka dhigo mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadanno nin sidii la sheegay isagu soo soo codsaday ama doorasho ku galay shaqooyinka laynoo diray oo dhimi markaa ma jiraan dowradan loo soo xiray qaar ka mid ah wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee sidan oo kale dowro loogu soo xiro taas oo ka dhigan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah uu markan diiradda saarayo tayeynta wilaadda degmooyinka kuwaas oo ah mas-uuliyiinta rasmiga ah ee u dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab shukran akhuuna bukhaari siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtad xasan gurguurte boobayo hantida dadka soomaaliyeed cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo eegaya kulan ay muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan mucaaradka riddada ayaa waxay kaga hadleen dhibaatada dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya xubnahan oo uu hogaaminayay shariif murtad oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan garguurte ay bilaabeen inay lacago baad ah kusoo rogaan ganacsatada iyo bulshada muqdisho taasoo uu sheegay in hadafkeedu yahay sidii dhaqaalo u heli lahaayeen kooxda garguurte hay-adaha meeshii ay dowladdu xanshuuri jirtay dhowr hay-adood oo la yaqaano dadka iska leh oo kulligooda corruption ku dhisan oo xaaraana oo mid xalaala aysan ku jirin ayaa dadka ka qaada canshuurta warqad kastoo la soo saaro ujeedadoodu waxay tahay in lacag laga sameeyo dadkaas masaakiinta ee aan hoyo kalin aqadaaya waxaa ka mid ah dukaanku wuxuu u baahan yahay shahaado dembi la-aana war horta ma bani aadamkaa dembi gala mase guryaha ya bani aadamkaa gala in caqligeenu meeshaas uu gaaray oo dadku ay aamusan yihiin aniga waxaan isleeha waxa soo socdaa khatara xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xubnihii murtadiinta oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in lacagaha laga helay boobka dhulka muqdisho ay si toos ah ugu dhacaan qasnada xasan garguurte isagoona sidoo kale soo hadal qaaday lacagaha baadda ah ee dhowaan riddada kusoo rogtay ganacsatada suuqa bakaaraha waxaan ogsoonnahay nolosha magaalada maanta ka jirta ganacsigii ugu weynaa geyga ee soomaalida degta ama bariga afrika ee bakaaraha inuu muddo u xayirnaa u xirnaa lacago baad ah oo sharciga aan loo soo marin oo weliba istaraya maalin maalin ka dambaysa kambaniyaal ama shirkado ashkhaas lagu naas nuujinaya loo dhiibay weliba wax xataa qasna dowlad aysan ku dhacayn leenna hanjabaad iyo cagajuglayn iyo xarig iyo dil loogu hanjabay sidoo kale waxaa ka hadlay shirkaasi murtad lagu magacaabo cabdinaasir xaaji shirwac oo ka mid ah baarlamaanka riddada kaasoo sheegay in xaaladda hadda marayso in maleeshiyaadka riddada sida kuwa sirdoonka ay qaadayaan lacagaha baadda ah ee shacabka soomaaliyeed sida xoog ah looga qaadayo meeshii lagu ogaa wasaaradda maaliyadda keliya inay lacagta qaado waxaa samaysmay hay-ado hadday tahay boliis hadday tahay nabad sugid hadday tahay munishiib iyo cid waliba iyo kambaniyaal gaara intaba waxay qaadeen dadkaas majaacada ah oo xilliga abaarta la jooga ad arkaysaan ayaa markii dhulkii ay lahaayeen la qaaday haddana waxaa loo soo dhacay jiyaabakoodii meel halisaan maraynaa hadallada ka soo yeeray mucaaradka waxay kusoo beegmayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen amaro ka soo baxayay kooxda riddadaha oo ganacsatada iyo shacabka muqdisho lagu amreeyey inay bixiyaan lacago baad ah oo hor leh taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay ganacsigii ka socday magaalada muqdisho mahadsanid walaalka cabdilqani dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka digay in cudur ka dilaacay gobolada qaadka lagu beero ee dalkaasi kenya uu si fudud ku soo gaari karo dalkeena muslimka ee soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in cudur halis ah uu ka dilaacay gobol ka mid ah gobolada laga soo saaro maandooriyaha khaadka oo sida aadka ah loogu soo dhoofiyo dalka soomaaliya cudurkaani oo loo yaqaano kudka ayaa la sheegay in boqolaal qof uu ku soo ritay gobolka lagu magacaabo meeruu halka kumanaan neefna ay u dhinteen cudurkaani oo si xawli ah ugu dhex faafaya bulshada nasaarada kenya kudka oo dadka iyo dunyada si isku mid ah ugu dhaca ayaa la sheegay inuu saameyn xun ku reebay beeralayda soo saara maandooriyaha halista ah ee loo yaqaano khaadka ila wareedyo ayaa sheegaya in boqolaal ka mid ah shaqaalaha iyo beeralayda khaadka uu haleelay cudurkan kudka waxaana laga cabsi qabaa in cudurkaani uu si fudud ugu soo gudbo dalka soomaaliya sababo la xiriira beeralayda kenya ee khaadka soo daabula takhaatiir soomaali ah oo kenya ku sugan ayaa sheegay in siyaabaha uu cudurkaani ku faafayo ay tahay taabashada islamarkaana uusan shaki ku jirin in kenyaanka khaadkani soo guraya ay sababi doonaan qabadsiis marka uu maandooriyuhu soo gaaro soomaaliya de horta xanuunkan xanuun oo waxaa weeye ku dhaca xoolaha iyo iyo bini aadamka wuu ku dhacaa marka badanaa dadku ku dhacana waa dadka badanaa xoolaha dhaqa ama la jooga ama mucaamil kala leh contactiga la leh sideedana wuxuu ku dhacaa xanuunkan contact by contactiga ku imaadaa taabasho oo taabasho u badan spirirkiisu faafitaankiisu badanaa ma aha wax hawada ku faafahayo sida arbon diseaseka wax cudurada hawada ku faafa maaha sidoo kale xanuunkan waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah in qofka calaamado madmadow oo nabraa ay jirka ka soo baxaan nabro nabro dhibaataysan oo dhibaato qof gaarsiin karo jirkiisa dhan ku wada fidahay bio wiba buu ahaa waa dagaal siyaasadeed waa laisku dagaali jiray hubku ka mid ahaa gobolka miro aa lahaa horta jaadka ay cunaan magaciisa waayo waa miro waa halka jaadka soomaalida laga keeno markaa fiirisid maadaama qofku hadduu cudurka lahaa oo dhaacaankiisa ama gacantiisa ama wixiisa soo taabto qofka cuno uu u gudbaya directory by dijection uu gudbaya afka moodka uu gudbaa uu ku dhacaya marka saameyn weyn ku yeelan karaa haddaan waxaa jira waxa la dunida marka la joogo c d c waxa la jira community communicable disease control waxa la dunida leeyahay cudurrada faafa qaab loo controlaa jirto oo hay-ada dhanaba ka shaqeeyaba saas darteed dalkeena quality control ma laha oo public health waxaa rabaa in marka maanta kale public health inay shaqeeyaan la rabaa oo jaadka soo degaya iyo kulli waxaas la geliyaan maadaama dalka xuduud oo daris daris daris aan nahay dhaqdhaqaaq badan isocodna u jiro xuduudda hadday aan lahayd iyo haddii wax isku soo dhoofinaya aan lahayd saas darteed in lagu jaangooyo safetyga dalka ama in la ilaaliyo oo loo baxnaanadiisa laga fikiro dhinaca kale dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa ku dhawaaqday in ay kordhisay qiimaha maandooriyaha ay u soo dhoofiso soomaaliya waana qorshe kale oo lagu sii baabi'inayo dhaqaalaha soomaaliya wasaaradda beeralayda iyo horumarinta xoolaha kenya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in halkii kiilogaraam oo maandooriyaha khaadka ah laga dhigay toddoba boqol ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo ah shilinka kenya beeralayda gobolka miru ayaa tallaabadaani u arkaya mid sare loogu qaadayo dhaqaalahooda islamarkaana ay lacago malaayiin dollar ah uga helayaan dhanka soomaaliya mashruucaani soo daabulidda maandooriyaha khaadka waxa uu u xihan yahay xasan gargurte iyo qoyskiisa kuwaasi oo lacago boqolaal milyan oo dollar ah ka sameeya sanad walba qaadka oo ah daroogo halis ah ayaa halakeeyey dhaqaalaha dalka iyo caafimaadka bulshada waxaana xusid mudan in tan iyo sannadii laba kun labaatan iyo labadii markii uu xasan gargurte hoggaanka u qabtay kooxda riddada uu sare u kacay soo dhoofinta khaadka mahadsanid yaasir haweenka ku dhaqan degmada buulafulaayo ee wilaayada islaamiga ah ee baaya ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas walaalkan abu xasaan ayaa warkaas inoo haya munaasabad dhowaan ka dhacday degmada buulafulaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ayay haweenka muslimaadka ee ku nool degmada buulafulaayo ku dhiibeen agabyo kala duwan oo ay ugu tala galeen inay ku taageeraan jihaadka si gaar ah in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan furumaha hore ee wilaayada islaamiga ee baay ee hortaagan cadowga horarka ah ee kusoo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta haweenkan waxay dhiibeen wax weliba oo awooddooda ah taasoo tilmaamaysa in haweenkan markan ay ka soo dhalaaleen doorkooda ku aadan ka qaybgalka jihaadka munaasabadii haweenkan muslimaadka ay agabyadan kala duwan ku wareejinayeen waxaa ku sugnaa culummo nuqabo iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa kelimad towciya ah munaasabadda ka jeediyey allaha xifdiye sheekh fu'aad maxamed khalaf faqaala tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah kuwa maalkooda jihaadka ku bixinaya tusaalahoodu waxaa weeyaan ka mathali xabbatin xabadda timirta ah ee ilaahay dartii loo bixiyey alle wuxuu ku tilmaamay ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabil xabad galleeya xabad masagaa oo dhulka la geliyey oo toddoba sabuul soo bixisay oo sabuul kastoo kaa ka mid ana uu saaran yahay boqol xabbo uu dusha ka saaran yahay fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam jazaahuna allahu khayra wa axsana allahu ilayhinna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan u weydiinaynaa gabdhaha cafiifaadka ee mu'minaadka ah ee ku dhaqan muxaafadada bulufulaay infaaqa ay soo bixiyeen oo maanta ay soo diyaariyeen oo ay ugu talagaleen fii sabiilillaahi ilaahay inuu ka abaalmariyo ahlu jinnadu waxaa lagu tilmaamay yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciini qaar ka mida gabdhihii muslimaadka ahaa ee hadiyaadkan qaaliga ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay ka hadleen agabyada ay wareejiyeen iyagoo dhanka kale soo bandhigay gabayo ay kula hadlayaan murtad gurguurte loo ku hadalo gabdha maxaafadada fullaay mayba alaabtan cunto ku wareejiyaana kumad ah timir oo tiradii aad siyeetan kartoon caagaga shaawka boqol iyo toban iyo afar caag gocol la dabooldow dhaxaantulku dabooldow boqol xaba tirada diiras xamaamado oo boqol xaba ah ma-aawso fanaanayaal buumiyaal iyo alaab badan ilaahay subxaana wa tacaala ajar xasanaad kusib gabdho mayba kale ka jare dirbaalo oo ah afartan iyo afar haba ah maxaafada fulla ilaahay ajar xasanaad ha kusay gabadhaclayntii gurguurtii baan hadda soo gudbinayaa garaafadii gaartay baan gaasas iyo geesh iskuutooyinkaas guluf colaadeed gabaaridan gaashaaman gorgorgaansamada gableen geesiyaal gabanayninbaa guryahooda gubay oo gobolkii shabeelle galgaduud rag baa galay mudug wuxuu gaaray asigoo wadnaha go-an gugicii coosweyne subaxii markii la galay gowdu markay yeertay gebigood markay gubteen oo goosan weer galay sidiisii markay go-een gaadiid wixii yaalay gebigiis markaan gurannay gacanta intay gaartay gowracooda markii la galay sidii rati gorof ah ilantaada gubac ma tiri sidii gabal dhacay go-aankaaga gelab ma yiri oo gooshi aan gaarnay geeraar ma soo gudbiyey wabilaahi maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada boqa qable ee xarunta wilaayadaas ay hadiyaad kala duwan oo qaali ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee deegaanka beerayabaal oo dhowaanahan ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid xasan ardayda macadka qurdubo ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow ayaa warkaas inoo haya العلموني عام وكل الفضل مندرج تحت لوائه يا صحي ومنبهج لا خير في الجهل إذ يشقى به ما ربيح مسار بلون بنكارة حمدي ما شرح dhowaan ardayda macadka qurduba ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay ardaydu ku soo bandhigayeen wax ka mid ah mirihii cilmigaha ay ka xambaareen macadka kaas oo bixiya culuumta sharciga midda maadiga iyo barashada maamulka bandhiga oo ahaa mid ay si gaar ah u qabteen ardayda sanadkan kasii qalinjibinaya macadka ayaa ahaa mid ay si weyn usoo diyaariyeen ardayda dhanka kalena ay ku sagootinayeen masiiradii tacliineed ee muddada sannadaha ugu socotay macadka waxa ay sidoo kale ku sagootinayeen ardayda kale ee dhigata macadka maamulka iyo macalimiinta macadka bandhiga waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada kelimaadna ka jeediyey cilmiga sharciga dhaqankiisa ayaan nala ka rabaa dardaarankeennu waa maxay waa alcilmu waalcamalu cilmi iyo camal wada jira aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb qaato ardada maalintan farxadda badan waxaan leeyahay ahlan wasahlan biladiina uxibuhum wa awaduhum fi llaahi di laalaa'i waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya juhuddiina ilaahay inuu barakeeyo midhaha laydinka rabo in dadkii iyo dalkii iyo diintaba aad u qabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacmiina ku xaqiijiyo oo ilaahay idinka dhigo mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishari kelimaadka ardayda oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho hayay siyaabo kala duwan uga hadleen mowduucyo kala duwan waxaasi ay ka wada sinaayeen wiilasha iyo gabdhaha ka hadalka qadiyadaha muslimiinta caalamka oo ay ugu horreyso qadiyadda falastiin waxaa kaloo ka mid ahaa masiirada waxbarasho fadliga jihaadka waddada allaah iyo mowduucyo kale
ما المانع فيكم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته لا إدارة الوطن ولاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يجدون حيلة إلا أن يقولوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الكثير الجور والإشراك بك فإن لجج الاعتداء على المستضعفين مسؤولية تقع على عاتقنا فالجهاد واجب على كل مسلم ومسلمة بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عز بغزة في العدا يتفجر وبساحة الميدان أست تزأر أشفيتم والله نار وليلنا أذللتم الجيش الذي لا يقهر وعلى يديكم ذاق ما ذاق الأولى دستم رقابهم وأخرى تكسر أيها الطلاب تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة إلى إخواننا في فلسطين نفرح بنصركم بأننا كنا جسدا واحدا يا من تحملون مهنة التعليم المباركة كم علاكم تعتنون بتربية الأجيال فتبذلون القالي والنفيس بلا كلل ولا ملل فإنا نعترف لكم بحبكم لنا فتوجيهاتكم مشاعر صادقة macadka qurduba faraciisa magaalada jilib waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarasho ee soo saara boqolaalka arday kuwaas oo marka ay soo dhammaystaan ugu sii gudba jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib shukran akhwana dhoobow ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada celcadde ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay multaqa ballaaran oo lagu qabtay degmadaas mar kale walaalkan cabdilqani ayaa warkaas inoo haya waxay ahayd dacwad tushaaric ay kasoo qayb galeen boqolaal ka mid ah bulshada magaalada ceelcadde ee wilaayada gedo taas oo muxaadaraad kala duwan ay ka jeediyeen qaar ka mid ah culimaa udiinka gabagabadii muxaadaraadka waxaa su-aalo diini iyo maadi ahba la weydiiyey bulshadii kasoo qaybgashay oo isugu jira rag iyo dumar waxaana qofkii ka jawaaba la siinayey abaalmarino lacageed sidan ayayna u dhacayeen su-aalaha su-aasha ku xigta dhegaysta waxaa iska leh ragga su-aasha waxay tahay bilaha maalmahooda ay yihiin soddon iyo kow waa imisa bilahaas magacayga caar nuur cumar tira waa toddoba toddoba bilood baaraka allah fiik walaalka su-aasha aan weydiinay oo ahayd bilaha maalmaha ama ayaamahooda ay yihiin soddon iyo kow maalmood tira ahaan waa meeqaa jawaabtuu ka bixiye waa jawaab sax ah waa toddoba bilood wey miilaadiba waxaan ka hadlayno su-aasha noogu xigta waxay tahay waa su-aal fiqiya weeye rag ayay ku wajahan tahay bal dhegaysta dhagaha fura su-aasha waxay tahay hal yajuusu alaklu aw ashurbu fi inaa'in masnuucin min aldahabi aw alfida haddaan jilciyo ma bannaan tahay in ruuxa uu wax ku cuno ama uu ka cabo weel laga sameeyey dahab ama fido magacaygu waa macalyaasiin haddaan ka jawaab su-aashaas ma bannaano liqowli nebiy sal allahu alay wasalam laa tashrabu fi inaa'i dahab walfida jazaa allahu khayran jazaa walaalka su-aasha aan weydiinay si sax ayuu uga jawaabay abaalmarintiisana waa saddex doolar cilmigiisana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u furo su-aasha ku xigto waxay ku wajahan tahay gabdhaha dhagaha fura gabdhow su-aasha waxay tahay maacidatu lxaamili idaa maatad canha zawjuha haweenayda uurka leh haddii ninkeeda uu ka dhinto ciddada ay gelayso intay la eg tahay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah gabadhaasi inay dhasho ayaa ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa abaalmarinteedu gabadhaasi waa saddex doolar cilmigeedana ilaahay tabaaraka watacaala ha badiyo su-aasha noogu xigto waxay tahay waxay ku saabsan tahay fiqhiga fiqhi way su-aal fiqhiya wey su-aasha waxay tahay waxaana iska leh su-aasha gabdhaha ayaa iska leh gabdhaha ayaa iska leh dhagaha fura su-aasha waxay tahay maa xukmu man nasiya ghasla alwajhi fi lwuduu macnaheedu waxa weeye muxuu yahay xukunka uu qaadanayo ruuxa ka tegey asagoo weyse qaadanaya wejiga dhaqidii ka tegey ruuxa haddii uu weyse qaadanayo oo wejigana uusan dhaqin xukunkii muxuu noqonayaa magacayga waa nasir cabdinuur jawaabta haddaa isku dayo waa inuu soo celiyo weysadii jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ruuxa asagaa haddii marba uu ilaaway xubin la rabay in la dhaqo uu ka tegey wuu soo celinayaa ee sax maahan weysadiisa jawaabta ay bixisay waa sax abaalmarinteedu waa saddex doolar cilmigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badiyo bilihii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ka socday multaqayaal dacwi ah iyo dacwad tushaaric ka dhacayay fagaarayaasha halka masaajidana ay ka dhacayeen muxaadaraad ay jeedinayeen culimada muslimiinta aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal warbixintaasaad maqlayseen waxay ahayd warbixintii uu noo soo jeedinaya walaalkeen cabdilqani waxayna u dambeysay warkeenii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe warka la mida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma annasiir